u tago goobaha loogu talagalay cudurka tilbida iyo cudurka qaaxada lagu daaweeyo inuu tago bulshada laftarkeedu inaysan takoorin oo aysan qofkaasi qof cudur khatara qaba inta loo arkaaha aan la takoorin asaga laftarkiisu waa inuu ku dadaalaa cudurkaasi siduu asaga isaga daaweyn lahaa qof kaloo walaalkiisa an u qaadsiin lahayn inuu ku dadaalo waayo wacyigaas iyo dareenkaas waa inuu yeeshaa marka dhammaanteed waxaana looga baahan yahay guud ahaan caafimaad darrida iyo cudurrada saan ola wada darir lahayn una dabargoyn lahayn gaar ahaana cudurka tibida oo maanta munaasabadiisa aan joogno sidaan ola dariri lahayn weliba gobolka hadda aan joogno gobolka mudug wuxuu ka mid yahay gobollada kuleelaha ah oo cudurka tibida meelaha ugu badan ka mid ah gobollada kuleelaha waa meelaha cudurka tbda uu aad iyo aad ugu badan yahay saa daraaddeed dhammaanteen waxaana laga rabaa taxadar iyo fooljignaan iyo inaan meel uga soo wada jeedsano cudurkaas khatarta ah oo halista ah sidaan u dabagoon lahay caalamka cudurkaas wuu kusii yaraanayaa waana laga sii dabagoynayaa laakiin waddamada africa iyo meelaha runtii fakriga badan iyo dhibaatada badan ay ka jirta sida soomaaliya oo kale ah ayaa kamid ah waddamada uu kusii haray annagana waxaana laga rabaa arrintaas ayadaana meel usoo wadaujeysan haddaan intaa halkaa uga baxo oo aan munaasabadda uga faa'iidaysto dhowr arrimood oo kale inaan ka hadlo arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waa arrinta amniga amnigana waa nuucyo badan yahay laakiin waana qaybo badan yahay qaybihiisa ayaan dhowr shay ka taataaban doonaa midi waxaa waaye la dagaalanka nimanka nabaddiidka ee al-shabaab sidaad ogtihiin guud ahaan dalka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada annaga aan joogno nimanka nabaddiidka ee al-shabaab waxay ku hayaan dhibaato aad iyo aad u fara badan dhibaatadaasi hadday ahaan lahayd dil barakicin baabi-in iyo ayagoo cid ay u naxayaan iyo cid ay u turayaan iyo ciday u naxariisanayaan midna aysa jirin deegaanka ama deegaanada galmudug runtii waxyaabahay caanka ku yihiin waxaa ka mid a in nimanka nabaddiidkaa mar kasta dad ka fooljignoon dad hankool iskaga haya oo ayna dhexdooda soo mari karin kuna dhex noolaan karin ayay ahaayeen qof kastoo annaga naga mid ahna wuxuu u arki jiray una arkayay inay yihiin nimankan kale ah oo hadday jirka bini aadamka iyo bulshada ay soo dhexgalaan bulshada baabi-inaya oo burburinaya horta waxaana laga rabaa sidii caanka aan ku ahayn iyo sidaan ahaan jirnay iyo si kasii fog inaan noqono oo nimanka ayaga aan u aragna cadow aan ummadda soomaaliyeed kala sooceyn oo qofay u turayaan iyo qofay u naxariisanayaan aysa jirin oo aabbihii iyo hooyadii haddii amar lagu soo siiyo la yidhaahdo waa xujoobeen ama waa gaaloobeen dilayo horta inaan u aragnaa rabaa waana waana dhacday waana dhacday inay aabbahood dileen inay hooyadood dileen inay walaalkood dileen intaba waa dhacday marka ilaah idinku dhaarshiya qofka hooyadii dilay ma qof kaloo bini aadam u naxariisanayaa jira qofkii marka isleh adiga kuuma socdo meel kaluu maaragtay u socdaa qof hebeluu u socdaa caashuu u socdaa cambaruu u socdaa horta allaha ka soo ururiy caashihii cambar markuu soo dila kadibna adigu kugu xijina marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wadurjeysan awal deegaano ay naga haysteen oo aan dibu xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dab loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan ay naga qabsadaan ay rabaan soo saas maa hadda taas ma arrin aan aqbali karnaa waxaana laga rabaa haddaan wiil nahay haddaan gabar nahay haddaan oday nahay haddaan ciidan nahay kulligan inaan meel uga soo wada horjeysano oo ninkaan qoriga qaadi karin biyaha iyo caanaha iyo maaragtay hiribka iyo qabanqaabada kale intaba inuu uu maaragtay qeybtiisa ka qaata ayaa looga baahanya xilligaa hadda aan aan aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimankaa sharwadayaasha ah runtii waay dagaalla ayay isaga soo horjeedaan waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno moralkooda dhisno meel uga soo wada horjeedsana ciidankaas nimankaas sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeedsana ayaa loo baahan yahay waxaan kaloo rabaa inaan idinku baraarujiyo nimanku laba nuucay ku diriraan nuuc waxay ku diriraan ciidankaas militariga ee hubaysan ee baabuurta iyo tignikada iyo ciidanka wadan oo deegaanada iyo magaalooyinka qabsanaya waa waa nuuc nuucna waa nuuc la yidhaha dhiqle oo dhiqluhusoo guri kasta iyo meel walba inuu galo soo ma rabo inay bulshada soo dhex galaan oy guri walba ku noolaadaan oo hooyo walba inta canteelada siisahay inuu shabaab yahay in kale aysan ka warqabin wiilkeygii waaye kor ka leeda wiilkeedan uusan ahayna balaayijina uu yahay nimanka ayagaa marka waxaa la rabaa qof kasta iyo hooyo kasta iyo aabo kasta horta ishiisiina dheertaa la rabaa oo wiilkaaga caawa meeshuu ku baryay iyo meeshuu jaan iyo cirib dhigay inaad ka warqabtaa rabaa dad badan oo waxaan aragnay wiilashooda iyo gabdhahooda u haystaa inay malaa'ig yihiin oo midkii ugu darnaa ah qiso yaab lahan rabaa inaan idiin sheego nin oday oo askari oo sargaala ayaa saacad walba iyo xilli kasta waxaa loo soo dirayaa message oo hadidaad uu yahay messajkii hadidaadda ahaa waa sii gudbay saacad kasta waxaa loo la leeyahay meedebadaa taagan tahay meedebadaa maraysa qof hebelaada taagan tahay uu yaa muxuu yidhi balaayada kuu nabay oo kugu dhegan oo jaan iyo cirib meeshaa dhigtaba sheegaysa maay maxay ahayd maalinkii dambe asaga iyo laba carruur u dhalay iyo xaajiyadiisii oo isla jooga ayaa masjid lagu soo waaday waxaa la yidhi saasaad hadda tiri meeshaasaad joogtaa saasaad tahay geesuu fiiri wuxuu yidhi yaa idinka dayranto wax oo idinka baxsanoo oo idinka koreeya ma jiraan saa wax ka koreeya male waa xaajiyadiisii iyo labadii u dhalay asagii waxaa u caddaatay marka cidda saacad walba tiistirta ee saacad walba daba taagan horta ina intaan ka baxsanayn bistooluu la soo baxay wuxuu yidhi saddexdii horta gacanta kulu taagay waa xaaskiisii iyo laba u dhalay saddexdoodii gacanta kulu ku taagay wuxuu yidhi horta mobeelada soo dhiga mobeeladii soo dhiiban mobeeladu baaray wiil wiilashiisa ka mid ah oo labadu dhalay ka mid a waay waay ninka warbixintaba afar laatan sac ka bixiyo oday oo saacaddaas isla fadhiyaan wuxuu wuxuu dirayaa warbixina aabbo saasuu hadda yiri saasuu hadda ufadhiyaa hebeluu la fadhiyaa iyo meel kastuu maraba ninka warbixinta bixinaya waa asaga wiilkiiba wuxuu ku waryaa gacanta kulu taagaysaa bistoolaa ugu xihan odagana bistoolo kuma oga waa wiilkiis bistoolaa ugu xihan odagana bistoolo kuma oga saacaddaas haddii wiilkaa la dhihi lahaa aabbaha waa xujooda murtad waayo xabadda kash kusi kashu kusii lahaa sooma maxaa yeele haddii uu damiirkiisa la siiyay aabihiis inuu jaajuuso uu yidhaa meelabelu taagan yahay iyo meelabelu saas ka yahay ya dil haddii la dhahana sooma dilay horta waxaan nila noo oo carruurta eednada aan u haysanahay qaar badan oo ka mid waa sidaas faarku talagala adigana maalin ilaahay keeno hooyaga cabjeeladaad aad adduunka soomaaliya ugu nabadda badan ilaahay nabaddeedana ha noo sii daa'im laakiin sida keliya ah ay nabaddeeda daa'im ku noqon kartaa waxay tahay qof kasto inuu nabaddaasi kaalintiisa u ka qaataa waxaa kaloo ayadana la rabaa magaaladan keligeed nabad ma noqon karta haddaan deegaanada ku xeeran iyo magaalooyinka kale is nabad noqon soo saas maaha qof keligiis nabad heli kara maa jira waxaa la rabaa magaaladana nabaddeeda aan ku dadaalo deegaanada nagu xeeran oo dhanna nabadooda aan ku dadaalo marka ballanteena ballanteena waxaa waaye nimankaa nabadiidka anaa meel uga soo horjeesano soo sidaas maaha waxaada waa yar tahay ballantanada maxaa waaya nabadiidka inaan meel uga soo horjeesano soo maaha hadda ha ha haadan ayaysa noqon hay qawda maqashay waxna waa kuban haada calaamadeeda ugu horeysa waxay tahay ciidanka in la taakuleeyo ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka galmuduga oo wiilasha nadii ah in la taakuleeyaa a haada ugu horeysa waa is ognahay oo isku qari mayna dagaalo qabiilka sidaan u ololeyno oon uga qayb qaadano oon caanaha iyo biyaha iyo uga qayb qaad mashxaradda uga dawoodna waa is ognahay soo ma hadde kanaa kasii cadowsan qabiilku waaba nin ina adeerka oo walaalka oo xoogaa ilaa isqabateen kan waa mid ku burburinayo ku baabiinayo balaayo iyo baas kuwa horseedaya arrinta ayadaa marka meel aan usoo wada horjeesan